alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllahu wslm wbaarak calى nabiyina mxamed wعalى aalihi waصaxbihi ajmaciin wbacd maanta in sha allahu tacaala oo maalin arbacaa bisha jumaad alaakhirana ay tahay labo sanadka kun afar boqol saddex iyo afartanka hijriga waxaan u ballansanayn in sha allahu tacaala inaan bilowno kitaabka loo yaqaano cumdat اlaxkaam kitaabkaas oo ah kitaab aada u qiimo badan culimaduna ay tilmaameen qiimihiisa oo ku saabsan axaadiiث اlaxkaam axaadiidta ka waramaysa axkaamta ayaan in sha allahu tacaala u ballansanayn maanta inaan bilowno kitaabkan cumdaة اlaxkaam min kalaami khayr اlanaam waxaa qoray shiika magaciisu yahay cabdاlgani ibn cabdilwaaxid ibnu cali ibnu saruur aljamaaciili almaqdasi huma dimashqi waxaa loo nisbeynayaa min beyt اlmaqdis ayaa loo nisbeynayaa oo markaasi wuxuu ku dhashay meesha la yidhaahdo jamaaciil oo ka mid ah filistiin sanadku markuu ahaa shan boqol kow iyo afartankii hijiriga ayuu ku dhashay markaa halkaas filistiin markii dambe laakiin wuxuu u wareegay dimashq oo mar ahaan jirta caasimadii muslimiinta xagga madhabka waa xambaliyu lmadhab wuxuu ahaa imaam xagga xadiidka bacdheer ku leh culimaduna ay u qireen aadna ay u ammaaneen cilmigiisa iyo markaasi xifdigiisa culimada ammaantay waxaa ka mid ah oo ku sheegtay cilmiga iyo xifdiga ninay habarwadaag ahaayeen oo wax ka bartay oo wax ka dhigtay waa sheekha caanka ku ah muwafaqudiin ibnu qudaama saaxibu almughni shiikha weyn oo markaas xambaligaa oo kitaabka weyn oo marjaca ah oo loo yaqaano muqni almughni sheikha iska leh oo habarwadaag ay ahaayeen ayaa markaasi la weydiiyey isku markaasi dad cilmiga wada dalbana way ahaayeen dhinac kale marka laga eegana shiikh buu u ahaa isagoo ammaanaya wuxuu oranayaa ibnu qudaama raximah اllahu tacaala kaana jaamica lilcilmi wاlcamal cabdiqani almaqdasi wuxuu kulmiyey cilmigii iyo camalkii labaduba waa kulmiyey wa kaana rafiiqii fi siba markaanu yarayn saaxiibaan ahayn buu leeyahy kadalika waxaan kaloo ku saaxiibnay طalabulcilmiga wuxuu leey wamaa kunaa nastabiqu ilىa khayri ilaa sabaqanii ilayh haddii aan khayr ku tartanno cabdiani cabdilgani almaqdasi haddaan khayr ku tartanno mar kasta waa iga dheerayn jiray wax yar mooyaane waa iga dheerayn jiray wakamala allahu fadiilatahu biibtilaa'ihi biadaa ahli اlbidaca ilaahay fadiiladiisii iyo wanaagiisi wuxuu ku dhamaystiray inay ahlulbidacu dhibeen yani waa la dhibay oo markaasi dhibaatooyin ayuu la kulmay bal waxaa la damcaa in la dilo mararka qaarkood oo nin wuxuu ahaa yani xagga ictiqaadka iyo unusraynta madhabka caqiidada saxda ah nin markaa aad ugu adag ayuu ahaa bidcada iyo markaasi khuraafaadkana aad oola dagaalamuu ahaa marka dadka ahlubidaca waxay isku dayayaan marka xujada lagaga adkaado in markaasi ay gacan inay markaasi kula dagaalamaan cidda markaa xujada kaga adkaatay marka wuxuu ku sheegay inuu ahaa nin noocaasa wuxuu leeyahay ilahi oo cilmi buu siiyey kutub fara badan ayuu markaasi ayuu xasiliyey ilaa anahu lam yucmar cimri dheer lama siin buu leeyahay si markaa cilmigiisii uu u nashriyo o u faafiyo yani wuxuu ku dhintay sagaal iyo konton sano ku dhintay oo lixdii boqol markay ahayd hijriga ayuu dhintay shan boqol kow iyo afartankina wuu dhashay lixdii boqolna wuu dhintay marka marka loo eego ragga kale cimrigiisu ma dheerayn kadalika ibnu tagri sheekhle wuxuu ohanayaa kaana imaama xaafida mutqina fiqata caabida nin wuxuu aha imaam ah nin wuxuu ahaa xaafid ah nin wuxuu ahaa mutqin ah oo markaa cilmiga sugay ayuu ahaa nin caabida buu ahaa zaahid buu ahaa wuxua nin xalaal miirad badan nin safar badan oo markaa u rixlaysta jihooyin kala duwan baqdaad buu u safray oo u rixlaystay oo markaa uu kula kulmay culimada qeybo ka mid ah sida shiikhii la ohan jiray cabdulqaadir aljilaani oo markaa suufiyadu ay ka daba dhaceen laakiin sidaas ay ku sheegayaan aan ahayn ayaa ka mid ah raggu wax ka qaata masar buu u rixlaystay oo masar buu tegey asbihaan ayuu tegey markaa dimashq ayuu ku dambeeyey marka nin wuxuu ahaa safaro badan galay ayuu ahaa wuxuu noqday yani caan marka dambe nin mashhuura ayuu noqday ibnu qudaama wuxuu odhanayaa dadku aad bay u jeclaayeen markuu masr tegey fakaana ida kharaja yowma اljumcati ilى اljaamic laa naqdiru namshi macahu min kahraة اlkhalq yani markaan masr tagnay wuxuu leeyahay markuu maalinta jumcaha uu masjidka soo aado inaan soo raacno maanan awoodi jirin min kahraةi اlkhalqi dadku say u fara badan yihiin wuxuu leeya ytabarakuuna bihi wayajtamicuuna xowlahu way barakaysanayaan shiika yani waxa way waa isugu imaanaya iyadoo sharci ahaan aysan banaanayn in qof daatadiisa la barakaysto cidaan nebi maxamed ahayn calayhi salaatu salaam in daatadiisa la barakaysto ma banaana haddana wuxuu le dadku way isugu imaan jireenoo way barakaysan jireen kadalika wuxuu oranayaa yani markuu asbihaan joogay cabdilqani almaqdasi yastafu الnaasu fi الsuuq fayanduruuna ilayh suuqa inta saf saf la galo baa shiikaa la daawanayaa buu leh yani nin qiimo weyn nin qiimo weyn leh ayuu ahaa kutub fara badan buu sheekhu qoray oo kutubtiisa ilaa waxaa la gaarsiiyaa toddobaatan kitaab taqriiban kutubta uu qoray sheikhu ilaa toddobaatan kitaab waa la gaarsiiyey waxaa ugu caansan kutubtiisa kitaabkeenan cumdaة اأxkaam marka cumduhu waa laba kitaab ama laba markaas magacan le ayuu qoray midna waxa la yihah cumdaة اأxkaam alkubraa midna waxaa loo yaqaana cumdaة اأxkaam الsuqraa waa kii weynaa iyo kii yaraa marka kan waa kii asuqraagi weeyaan kenan waa cumdaة اأxkaam الsuqraa weeyaan kutubtiisa uu qoray kitaabka ugu weyn waa kitaabka loo yaqaano alkamaal fi asmaaء الrijaal waa kitaabka ugu weyn ilaa toban majalladood ayaa lagu daabacay alkamaal fi asmaaءi الrijaal waxaa habeeyey oo tahdiib ku sameeyey sheekh loo yaqaano xaafid almizi oo wuxuu u bixiyey tahdiib اlkamaal fi asmaaءi الrijaal kamaalkii buu tahdiibiyey xaafid bn xajar baa ka dambeeyey kamaalkii ka daba tegey isna wuxuu sameeyey tahdiib الtahdiib tahdiib اkamaalkii buu sii koobay oo wuxuu bixiyey tahdiib الtahdiib mar labaad buu xaafidku ku noqdayoo wuxuu qoray kitaab u bixiyey taqriib الtahdiib tahdiibkii oo la soo dhoweeyey marka wuxuu ku saabsan yahay kitaabkaas umahaatu sitaha lixdan kitaab oo caanka ah rijaasha ku sugan asaaniidooda ku sugan bukhaari iyo muslim abu dawuud iyo tirmidi ibnu maajah iyo nasaa-i afarta lixdaa kitaab rijaasha ku sugan oo wax kala warinaya xadaثanaa fulan can fulan samictu can fulan raggaasoo dhan iyo markaasi axwaashooda ayaa lagaga waramaya kutub umahaatu sita ayaa markaasi ama rijaal umahaatu sita ayaa halkaa loogu noqdaa lixdaa kitaab nin kastoo ku sugan ayan kan saxaabiya waman fowqa saxaabi iyo ciddii markaa ka saraysa ama ciddii ka hooseysa waxaa marka halkaasaad ugu tegeysaa kutubtaas silsilada oo kale hooseysa oo kamaalka ugu sareeyo alkamaal fi asmaa rijaal tahdiib اlkamaal tahdiib اtahdiib taqriib tahdiib kutubtaas ayaa marka ictinaac gaara ku samaysay wayna kala hooseysaa marka kutubtiisa yani labada kitaab ayaa markaa ugu caansan waxaa ka mid a kutubtiisa kitaab la yihahdo mixnat alimaam axmed bin xambal mixnadii iyo imtixaankii la mariyey axmed bin xambal waxaa ka mid ah alamru biاlmacruuf wالnahy can اlmunkar waxaa ka mid a atargiib fi اducaa wاlxath calayh in lasjeclaysiiyo ducada waxaa ka mid ah aliqtisaad fi اlictiqaad aliqtisaad fi اlictiqaad marka kutubtiisu ilaa markaa toddobaatan kitaab waa ku dhowdahay sida markaa culimadu ay tilmaameen wuxuu dhintay shiikhu raximah اllahu tacaala lix boqol hijriga ayuu dhintay isagoo weliba markaasi ay dhibaato la maaganaa inay dhibaan iyagoo la doonaya ayuu sheikhu dhintay raximah اllahu tacaala arday badan baa wax ka qaatay shiika wax ka faaideystay ragga wax ka faa'ideystay waxaa ugu caansan oo ardaydiisa ka mid ah cabdillaahi ibn axmed ibn moxamed oo caam ku ah ibnu qudaama ibnu qudaama alxambali saaxib almuqni cilmigana ay marka hore wada dalbeen wuxuu ka mid yahay ardadiisa ayuu ka mid yahay kadalika alxaafid cabdilcadiim almundiri sheekha iskale altargiib waاtarhiib kitaabkaa shiika leh isaguna waa ardadiisuu ka mid yahay waa fara badan yihiin laakiin wax ka mida weeyaan culimmadu wax ka qaatay way fara badan yihin iyaga laftoodu xitaa dumar baa ku jira yidhahdeen rag wax ka qaatay ciddu wax ka qaatay ilaa markaa boqol shiikh waa ka badan yihiin ciddu markaa cilmiga ka qaatay shiikhu maadaama waa nin raxaal ah oo safra oo meelo badan maray wuxuu la kulmay culimo fara badan ayuu markaa shiikhu la kulmay raximah اllahu tacaala kitaabkan cumdat axkaamku waa kitaab markaa qiimo badan azarkashi raximah اllahu tacaala oo markaa tilmaamaya kitaabkaasi yani qiimihiisa wuxuu oranayaa fataara fi اlkhaafiqayni dikruh wadaaca bayna اlأimati nashruh wاctana الnaasu bxifdihi wa tafahumih wa akabuu calى tacliimihi wa tacalumih yani kitaabkani bari iyo galbeedba waa ka dhacay buu yihi baryo galbeedba uu ka dhacay oo waa laga yaqaanaa aimadii dhexdoodana waa ku caanbaxay dadkiina waxay ku dadaaleen inay qaybaan oo fahmaan waxay qaabileen kitaabkan inay bartaan dadkana baraan calaa tacliimihi wa tacalumihi marka waa kitaab aada u qiimo badan miisaadka uu leeyahay oo markaa culimmadu ay sheegeen waxaa ka mida miisaadkiisaas waa kitaab markaasi axaadii axaadiistiisu ay kooban yihiin weeyaan oo marka la eego axaadiidta uu koobsanayo waa axaadiid markaasi kooban dabcaadku iska khilaafsan yihiin dabcaadku iska khilaafsan yihiin qolo markaa ka dhiga yani markaa tan hayo waa afar boqol iyo sideed iyo afartan afar boqol sideed iyo afartan yani qaar intaa ka yaraynayana way jiraan marka oo afar boqol ilaa saddex iyo labaatan ka dhigaya waa dabacaadku waa iska khilaafsan yihiin marka afar boqol sideed iyo afartan haddiiba la badiyaba halkaa la gaarsiiyaba waa kooban yihiin shan boqol ma dhanna shan boqol ma dhanna waa ka yaryahay ayib baynamaa kutubta kale oo xadiidka laga qoray ay markaasi kuwo badan oo ka mida oo axkaamta ah yani axaadiiulaxkaam ah ay intan ka fara badan yihiin isagu waa kooban yahay oo waxaan shan boqol dhammayn weeyaan taas waa miise gaar uu leeyahay weeyaan waxaa ka mida miisadiisa inuu isku koobay sheikhu axaadiistii bukhaariya muslimka axaadiis muttafaqun calayhi ah ayuu sheikhu doortay oo axaadiisulaxkaamkan uu soo aroorinayo waa mutafaq calayh sida markaa muqadimadaba uu ku sheegay waa axaadiis laisku waafaqsan yahay way jiraan axaadiista qaarkood oo sheikha lagu qabsaday oo iyagoo markaa isagoo maadaama uu muqadimada ku sheegay in axaadiista uu soo aroorinayo ay wada yihiin mutafaq calayhi haddana marmarka qaarkood axaadiis ama bukhaari uu la keli yani la keli noqday ama muslim uu la keli noqday ayuu sheegi doonaa halkaa marka shardigiisii wuu khilaafay oo muaakhadaadka marka lagu qabsaday bay ka mid yihiin lakiin asaga wuxuu shardistay in axaadiista uu soo aroorinayo inay yihiin bukhaari iyo muslim asxaabu sunanka inuusan ka soo qaadanin iyo kutubta kaleba sida masaaniidda iyo kuwa la midkaa isaga wuxuu isku isku isku iltizaamiyey inuu ka soo qaato bukhaari iyo muslim marka waa la hubaa weeye waa la hubaa oo axaadiis aad oranaysid bal aan hubiyo bal sixadiisa aan eego culimadu maxay ka sheegeen yani markaa kuma jiro ayib waxaa ka mida markaasi miisadiisa inuu ku socdo abwaabtii fiqiga oo kutub اfiqi markaad eegtid kutubta markaasi fiqiga laga qoray madaahibta yani alى calى ariiqati madaahib lagu qoray yani waxay u dejiyeen qaab ay ku socdaan marka sida caanka waxa wey kitaabu طahaara ay ka bilaabaan kitaabu اlcidqina waa ku waa ku dhameeyaan min kitaab الطahaara ilى kitaab اcidqi asna sheekhu sidii buu yeelay oo kitaabu طahaaru ka bilaabay baabu طahaaru ka bilaabay cidqina waa ku khatimay marka waa ariiqadii kutubtii fiqiga oo kale sida matn abi shujaac oo kale iyo kutubta la midkaa ariiqadii la yaqaanay ee fuqahadu ku socon jireen ayuu markaasi ku socdaa kitaabkiina wuxuu uqeybiyey markaasi abwaab ayuu markaasi u qeybiyey ayib si markaasi sahlan qofka doonaya iyo xadiidka xadiidka uu doonayo qofku ama baabka uu doonayo ama kitaabka uu doonayo si markaa qofku si sahlan uu ugu helo ayuu sheekhu marka taqsiimka noocaasa u sameeyey ayib xadiidkuna waa kalaamkii nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam la mid maahan kalaamu bashar waa waxyi waman yantiqu can اlhawa in huwa ilaa waxyu yuuxaa waa waxyi sida qur-aanka loo xujaysanayo baa xadiidkan loo xujaysanayaa marka waa miisada uu lehay bay ka mid tahay inuu abwaabtii fiqiga ku socdo oo waafajiyey waxaa ka mida miisada sheikhu marka kitaabkiisa uu leeyahay asaniidii inuu xadfay asaniidii sanadkii axaadiisna dhammaantood uu sheekhu keeni doono dhammaantood waa sanad bay leeyahy haddaad bukhaari u noqoto ama muslim aad u noqoto waxaad ogu tegeysaa xadaثana fulan can fulan can fulan can fulan can fulan wixii o dhan wuu xadfay wuxuu ka bilaabay markaas saxaabigii can fulaanin ama marmarka qaarkood inuu taabicigii sheego marmarka qaarkood inuu markaa saxaabiga ciddii ka sarreysay ama ciddii ka hooseysay inuu markaa sheego way dhacdaa marka taasina waxay ka qayb qaadanaysaa qofka doonaya inuu qaybo inuu markaa u sahlanaado maadaama sanadkii laga xadfay oo sanad la-aan uu yahay inuu markaasi maadaama sanad la-aan uu yahay in markaasi xifdigiisa uu fudaado waxaa ka mida miisaadka uu leyahay mararka qaarkood ariibka wuu sharxaya kelmadaha hariibka oo markaa ku soo arooray yani axaadiista qeybo ka mid ah markaas inuu sharxo ayuu markaa isku dayayaa si koobanna markaasi u sharxo marka wuu miisaadka u leeyahay culimaduna way ammaaneen sida marka aan sheegnayba marka in la xifdiya aad bay u fiican tahay culimaduna way dardaarmi jireen in markaasi la xifdiyo waxyaalaha muaakhadaadka oo lagu qabsaday yani mualifka waxaa ka mid ah mid aan soo sheegnay oo ah in yan maadaama uu shardi ka dhigtay muqadimada kitaabka maadaama uu shardistay inuu bukhaari iyo muslim uu ka soo qaadanayo axaadiistan yani mutafaq caleyhi ay wada yihiin mar marka qaarkood wuu khilaafay ama wuxuu soo qaatay xadiid bukhaari uu la gaar noqday ama xadiid muslim uu la gaar noqday ayuu markaas soo qaataa mararka qaarkood wuxuu soo arooriyaa matni aan ku sugnaynba bukhaariya muslimba marmarka qaarkood wuxuu soo qaataa yani matn aan ku sugnayn bukhaari muslim oo ku sugan yani sunanka mid ka mid ah ayuu soo qaataa laakiin yani waxaa weeyaan way kokooban yihiin yani muaakhadaadkaasi way kooban yihiin marka kitaabka inta kale loo eego wax kooban weeyaan ayib waxaa baraarujiyey yani meelaha yani waxaa weeyaan ku sugan sheekha loo yaqaano badrudiin azarkashi kitaabkiisa annukat cala alcumda annukat cala alcumda yani kitaab gaara weeyaan oo markaa wixii wahmi ah ku dhacay shiikha uu markaa baraarujinayo waayo qof markaa kaamila ma jiro insaanka dhammaantiis waxaa ku sugan binaadam dhammaantii naqsi baa ku sugan alkamaalu lilahi waxdah kamaal ilaahay keligii ayaa le subxaanahu watacaala marka meelaha u baahan tambiiha iyo baraarujinta shiikhaas ayaa baraarujiyey kadalika ibnu mulaqin sheekha la yidhaahdo oo le kitaabka loo yaqaan aliclaam bifawaa'id cumdat alaxkaam asaguna waa baraarujiyey meelaha markaasi wax ku sugan yihiin wuu baraarujiyey marka waa kitaab markaasi mufiidah oo haddii la qeybo runtii oo la fahmo macnihiisa aada looga faa'iideysanayo culimaduna yani ihtimaam gaaray siiyeen oo aad bay u sharxeen rag fara badan ayaa markaa sharxay culamada sharxday waxaa ka mid ah sheekha la yidhaahdo ibnu daqiiqin alciid ibnu daqiiqin alciid oo dhintay toddoba boqol iyo labadii yani shiikhu ka dembeeyey hal qarni ayuu sheekha ka dembeeyey hal qarni wax yar buu ka dembeeyey wuxuu ku sharxay kitaab la yihahdo ixkaam alaxkaam ixkaam alaxkaam kitaabu ku magacaabay ayuu ku sharxay ibnu daqiiqin alciid sharxiisa marka waa sharx culus wey waa sharx culus yani haqiil ah oo dalabadu markaasi ay dhici karto inaysan aada u fahmin waxaa marka xaashiyo sii saaray xaashiyo iyo tacliiq waxaa sii saaray sharxaasi sheikha la yihahdo sancaani sancaani maxamed ibn ismaaciil asancaani oo markaasi isagu yani waxa weeyaan wuxuu ahaa culimada aan isagu madhab ku socon ayuu ahaa culimada aan wax madhab ku socon ayuu ahaa oo dhintay boqol kun iyo boqol iyo labiiyo siddeetankii ayuu dhintay sancaani xaashiyadaas ayuu markaas saaray xaashiyada wuxuu saaray kitaabka ixkaam alaxkaamka la yidhaahdo oo uu leeyahay ibnu daqiiqin alciid xaashiyadaasuu saaray kadalika waxaa sharxay sheekha loo yaqaano fakihi oo dhintay toddoba boqol afar iyo soddonkii yani dhowr iyo soddon ama sagaal iyo markaasi dhowr iyo soddon sano ayuu ka dambeeyey ibnu daqiiqin alciid asna wuxuu ku sharxay riyaad alafhaam sharxi cumdat alaxkaam riyaad alafhaam sharxi cumdat axkaam markaasna waa sharxay waxaa kaloo sharxay sheekha loo yaqaan ibnu cataar oo markaasi ardaygii imaam nawowi ardaygiisii ah wuxuu ku sharxay asaguna kitaab uu u bixiyey alcudda fi sharxi اlcumda alcudda fi sharxi اlcumda oo ardaygii imaam nawowi raximah اllahu tacala shiikhiisina uu ka faa'iideystay shuruxaadka uu sharxay kutubta xadiidka uu ka faa'iideystay ibnu cataar wuxuu dhintay toddoba boqol afar iyo labaatanka hijiriga ayuu dhintay ibnu cataar waxaa kaloo sharxay sheekha loo yaqaano ibnu lmulaqin ibnu lmulaqin sheekha la yihahdo wuxuu ku sharxay aliclaam bifawaa'id cumdat اlaxkaam aliclaam bifawaa'id cumdat اlaxkaam waa sharxa ogu weyn weeye ilaa kow iyo toban majaladood ayaa lagu daabacay waa sharxa ugu weyn oo cumdaha la sharxo aliclaam bifawaa'id cumdat alaxkaam ayuu ku sharxay waxaa ka mid a culimada sharaxda kitaabkan sheekh le ismaaciil alansaari ismaaciil alansaari isagoo markaa mucaasir ahaa wuxuu ku sharxay asna alilmaam kitaab u bixiyey alilmaam sharxi cumdat alaxkaam ayib waxaa sharxay oo ka mida culimada sharxday cabdiraxmaan ibnu naasir asacdi sheekha markaa jawaamic akhbaarka iska leh asna sharx buu ku leeyahay uu u bixiyey sharxu cumdat اaxkaam cabdiraxmaan albasam wuxuu dhintay kun saddex boqol lix iyo toddobaatanka hijriga ayuu dhintay ismaaciil ansaarina kun afar boqol tobiyo tobanka hijriga ayuu dhintay waxaa sharxay oo culimada sharxda ka mid ah sharxan caankaa oo macadkan muqararka ah taysiir اlcalaam bisharxi cumdat اlaxkaam ou leeyahay asheikh cabdalla albasam oo dhintay kun afar boqol labiyo labaatanka hijriga kun afar boqol labiyo labaatankii saddex iyo labaatankii hijriga ayuu dhintay yani laba taqriiban yani labaatan sano ka hor ayuu shiikhu dhintay qabla cishriina caama ayuu dhintay cabdallah albasam waxaa ka mid a culimada sharaxday ibnu cuthaymiin raximah اllahu tacaala shiikha caanka waa garanaysaan oo shuruuxaadka badan leh wuxuu sharxay qeybta hore ilaa kitaab alxaj buu sharxay wuxuuna u bixiyey tanbiih alafhaam tanbiih alafhaam bisharxi cumdat alaxkaam waa kitaab muqarar ahaan sheikhu ugu talagalay weeyaan in macahidda lagu dhigto tanbiih alafhaam sharxi cumdat alaxkaam ibnu cuthaymiinna wuxuu dhintay kun afar boqol kow iyo labaatanka hijriga kow iyo labaatankii hijriga bimacnaa laba iyo labaatan sano ka hor ayuu markaa sheikhu dhintay cabdalla basam iyo ibnu cuthaymiinna isku arday bay ahaayeen laba sheikho isku arday ah ayay ahaayeenoo sheikh waxaa u wada ahaa cabdiraxmaan asicdi cabdiramaan naasir asicdi baa sheikh u wada ahaa si gaarana saaxiiba u ahaayeen ayagu si gaara ayay markaa u wada qeybi jireen oo markaasi wax u wada diyaarin jireen rag si gaara isugu xiran ayay ahaayeen ibnu cuthaymiin iyo cabdalla basam sheikhu saaxibu taysiir alcalaam iyo saaxibu tanbiih alafhaam waxaa ka mid a culimada sharaxday shiikha yemaniga oo la yidhaahdo zayd alwasaabi wuxuu ku sharxay misku اlkhitaam sharxu cumdat اlaxkaam waa ilaa shan majaladood taqriiban ayuu markaa ku sharxay misku اlkhitaam sharxu cumdat اlaxkaam ayuu markaa ku sharxay ayib waxaa ka mid a culimada sharaxday sheikh cabdalla alfawzan cabdalla alfawzan wuxuu ku sharxay mawrid اlafhaam fi sharxi cumdat اlaxkaam mawrid اlafhaam fi sharxi cumdat اlaxkaam ayuu ku sharxay marka culimadaas faraha badan leh yani waxa weeyaan dhammaantood kitaabkan cinaayadaasay ku sameeyeen oo way sharxeen arrinkaa marka wuxuu ku tusinayaa qiimaha kitaabkan u ley hadaad aragto kitaab sharxiisu badan yahay waa liahamiyatihi qof kasta wuxuu doonayaa inuu kitaabkaasi cilaaqo markaa la yeesho ayuu doonayaa wuxuu oranayaa sheekhaas cabdalla alfawsan oo ku sharxay mawrid afhaamka wuxuu oranayaa waqad kaanat calaaqatii bikitaabi cumdat اlaxkaam qadiima cilaaqada aan la leeahay kitaabkan iyo xiriirka aan la lahaa kitaabkan way fogeyd taziidu calىa khamsiina caaman konton sano waa ka badan tahay buu shiiku leehy waa shiikh weyn oo ka mid a culimada hadda nool oo ka mid a marka culimada sacuudiga wuxuu leeyahy konton sano way ka badan tahay cilaaqada kitaabkan aan la leehay laga soo bilaabo markii aan ku dhiganay macadka ilaa marka hadda uu sharxayo wuxuu leeyahy kitaabkaas cilaaqa naga dhexayso markasta waan u noqonayey shuruuxaadkiisaan raajacayey marka waa kitaab markaa aada u qiimo badan marka uu sheego kitaabkaasi inuu markaasi kitaab caan baxay inuu yahay ayaa wuxuu oranayaa wahada wallahu aclam calaamaة calى xusni niyati mualifihi waxay markaasi calaamad u tahay kitaabkaas sidaa looga daba dhacay waxay calaamad u tahay mualifka kitaabka leh inuu niyad wanaag u qoray niyadiisu inay wanaagsanayd ayib wasalaamati qasdihi wastijaabati ducaa'ihi in markaasi qasdigiisu inuu ahaa mid markaasi saalim ah oo mid markaasi riyaa iyo istus iyo ismaqashiin ka nabadgalay ducadiisii ilaahay inuu aqbalay oo kitaabka markaa muqadimadan ku arki doonaa sheikhu markaa ducaynaya in kitaabka lagu intifaaco ayib marka waa calaamad tusinaysa weeyaan laga qaadanayo inuu ahaa nin yani waxaa weeyaan kitaabka inuu u qoray ilaahay daraadiis waana waxa lagu garto kutubta iyadoo kutub fara badan la qoray oo hal mawduuc kutub badan laga qoray haddana kutubta qaybo ka mid ah ayaa ilaahay qabuul siiya oo markaasi intishaarta mualifkii lahaa waxaa dhici karta inuusan ogeynba intishaarkaas isagoo dhintay kadib ayaa wuxuu ka dhacayaa bari iyo galbeed buu ka dhacayaa imaamu maalik raximah اllahu tacaala ayaa waxaa lagu yihi maxaa ka qoreysaa kitaabkan muwaaa kitaab wuxuu leeyahay muwaa la yihaahdo oo markaasi macruufa maxaa ka qoreysaa baa la yihi muwaa kutub badan baa la qoray oo muwaaaat ah maxaa ka qoreysaa wuxuu ku jawaabay sheikhu ma kana lilaahi daama wاtaصل wma kana ligayrihi inqaطca wanfasl wixii ilaahay daraaddii loo sameeyaa wuu daaimayaa daaim buu noqonaya ma go-ayo wma kana ligayrihi inqaطca wanfasl wixii laakiin ujeedo kale laga leeyahay meel lama gaarayo kutubtii muwaaaadka ahaa maanta kiisun baa la yaqaanaa muwaaaadkii la qoray maanta kiisaa la yaqaanaa ilaa culimadu waa ilaa boqol sharx waa la sharxay bay culimadu yihahdeen muwa maalik muwa maalik ilaa boqol sharx waa la sharxay baynamaa kutubtii culimada isku xilliga ahaayeen oo muwaaaadka qoray kutubtooda waa la maqlaaye cidumay arag marka qabuulku iyo aqbalku waa xagga alle marka waa calaamad ku tusinaysa niyad wanaagga mualifka raximah اllahu tacaala marka kitaabka kolley waa kitaabkaas qiimaha leh waxaa marka muhim ah in markaa la qaybo qofka xifdigiisu iyo maskaxdiisu fiican tahay inuu markaasi fursadda ka faa'iideysto oo yani kolley wakti kooban baa la dhigayaa yani maalmo kooban baa la dhigayaa maadaama uu kitaabka kooban yahayna kolley waa iska dhamaan doona insha allah biidn اllahi tacaala in markaasi uu qof ku dadaalo inuu qaybo oo uu xifdiyo sharxiisana markaasi shuruxaadka kolley la sharxay oo isku dayo inuu mid ka mida ictimaado xoogga saaro kolley hadda sharaxan muntashirka waa sharaxan taysiru calaamka waa fiican yahay wuxuu isku dayay sheikhu inuu soo dhaweeyo kitaabkii oo alfaadiisina uu fasiro axaadiistii markaa qariibkooda inuu fasiro wixii laga qaadanaya xadiidkana uu isku dayay sheikhu inuu sheego ma yuukhad min alxadiidna uu markaa isku dayey kadalika in yani si guud xadiidka uu ufasiro ikhtilaafka ku sugan masaaisha qaarkoodna marka uu tambiihiyo marka waxaa la ohan karaa waa khulaaso aad iyo aad u fiican weeye ka ibn cuthaymiin oo kale asaga laftiisu waa fiican yahay lakiin sheekhu muu dhamaystirin oo inta cibaadaadka ilaa kitaab alxaj ayuu markaa sheekhu sharxay marka in asagaasoo kale maadaama mutawafirna uu yahay sidaana markaasi uu sheekhu kitaabka u diyaariyey in asaga markaa si gaara ihtimaam loo siiyo kuwa kale qofkii helana markaasi ciddii jaanis u heshaa ay markaasi ka faaideysto kolley xiliga la dhigayo saan iclaaminayba waa saddexda xili ama maalinta maanto kale arbaca ah iyo labada maalmood khamiista gelinka hore iyo gelinka dambe berito insha allah way jiraan ardayda qaybo kamid ah oo yani sheegay maanto kale inay ku adag tahay lakin de waktigu waa iska ceriiri kolley sida laisugu helana oo dadkao dhan ay wakti hal wakti oo markaasi wada helayaanna way iska adag tahay oo waxaa dhici karta xilliga adigu hayso arday kale inaysan hayn baa dhici karta marka kolley maalinta arbacada laga soo cawday oo xoogaa yar adkaatay marka waxaan isku dayna maalinta arbacadoo kale inaan xoogaa yar xilli dambe yar galno oo shanta wax dhima kolley hadda waktigu xagga dambe u badan doona insha allah oo waxaa la adima taqriban waxaan filayaa shanta iyo konton bay ku dhowdahay maalmahan ama ku dhowaaneysaa wuuna sii soconaya waktiga waxaa dhici karta usbuucyadan soo socda in lixda la gaara dhici karta marka maadaama uu xaggaa dambe ka badanayo inaan isku dayno shantoo wax dhiman inaan markaa galno oo horey aanan u gelin shantoo markaasi ama toban dhiman ama rubuuc dhiman noocaasoo kalea ayaan isku dayi doona insha allahu tacaala si markaa qofkii ama madarasadii marka hore aaday sooga soo gaaro ama wax dhigaba isagoo macalin ah sooga soo gaaro ciddii marka haleeli weydo oo ay ku adkaatana insha allah duruusta la duubayo ayuu markaasi ka qaadanayaa ikhwada duubaya darsigii dhaafay dabadeedna waa soo dhegeysan doonaa insha allah wixii markaa dhaafa saasuu markaa kula soconayaa biidn illaahi tacaala marka wixii hadda ka dambeeya insha allah maalinta arbacada waxaynu ka dhigi doonaa shantoo markaasi ugu dambeyn toban ilaa shan ilaa rubuc dhiman taqriiban ilaa rubuc dhiman taqriiban baynu ka dhigi doonaa insha allahu tacaala marka kolley waktu xagga dambe ayuu kasii badan doonaa oo xagga dambe usii socon doonaa ilaa lixda waa la dhaafi doonaa beri dhow oo lixdu marka xagga horu kasoo yaraanaya marka marka aduu shantoo wax dhiman labaatan ama toban dhiman rubuc dhiman baan isku dayeynaa marka maanta intaa dhaafin mayo insha allahu tacaala berito ayuu toos inoogu bilaaban doonaa biidn اllahi tacaala marka shuruxaadkaana wixii kolley maktabadaha yaala gaar ahaan taysiirkaasi hala raasa insha allah ya kolley xagga marka la eego madhabka kutubta axaadiidta lagu sharxay ragga shuraaxda oo sharxaya hadba madhabkiisa ayuu isku daya inuu xooga saaro inuu masaaisha markaasi u cadaynayo inuu madhabkiisa xooga saaro marka kolley ragga sharxay ibnu cataar oo kale waa shaaficiyu madhab weeye sharxiisuna waa kooban yahan waana ardaygii imaamu nawowi raximah اllahu tacaala marka sheikiisina waa ka faa'idaystay cibaaraadkiisuna ma adka kitaabkiisuna waa maطbuuc waana ko kooban yahay oo sharax la oran karo sida ibnu mulaqin oo kale ibnu mulaqin isaga laftiisu waa sheikhu xaafid ibn xajar sheikiisi weeye lakin sharxiisu waa wen yahay isagu marka sharxaas ibnu cataar oo kale qofka heli kara laa baas oo marka isagu waana shaaficiyu madhab waana ardaygii imaamu nawowi raximah اllahu tacaala nawowina wuxuu caan ku yahay xagga cibaaraadkiisu way iska jilicsan yihiin oo markaad eegtay sharaxa saxiix muslimka waxaa weeyaan aad buu u sahlan yahay cibaaraadkiisu shuruxaadkiiso dhanna waa noocaas oo dhan weeyaan marka maanta inahaas halka maanta inoo joogo baaraka allahu fiikum